baydhabo maanta runtii dug badan baa ka jiray oo shacab gadoodsan baa maaragtay waxyaalaha meesha ka socday ayaa ku soo hoomay oo runtii dhibaato badan baa loo geystay shacabkii ilaa iyo hadda dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacday marka waxyaala runtii fawda ah oo aad aan loo dulqaadan karin baa ka dhacay maanta dhimashada intee baad haysaan wallahi ilaa iyo hadda kolley wiil waa la hubaa iyo laba dhaawac ah laakiin kuwa dhaawaca laga yaabaa inay dad ka dhinteen laakiin hadda wiil dhintay iyo wiil yar oo kaloo dhaawac ah iyo nin weyn oday oo dhaawac ah intaas baan hubaa yaad dila dadkaas dadkaas waxaa dilay niman dharka ciidamada wata oo maaragtay oo xabad ku furay baa dilay laakiin ciidankoodii yani goob joog ma ahayn laakiin dareeskii ciidankay wateen baa dhihi mar kasta in raggii baydhabo ku sugnaa ee siyaasiyiinta ahaa haddaad tihiin ma ku qanacsan tihiin dadku in maalin kasta la dilo si macno daro ah cidna aysan isweydiin runta waxa weeye haddii sharciga u shaqayn lahaa oo ciidamada waajibkooda gudan lahaayeen ma dhici lahayn marka laakiin wadanka mar haddii uu fawda yahay oo bani aadanka xuquuqdiisa aan la ilaalinaynin oo maaragtay lagu tumanayo xaqiisii hadda wax ka saas imaanaya anaga aad baan ugu xunahay runtii kaalana kama nihin waana kasoo horjeednaa dhacdooyinka maanta dhacay oo kaleeto iyo kuwii ka horreeyey shariif xasan baa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ka aragtidaada doorashadaasi kaaga aadan maxay tahay wallahi doorashadaas ita annaga waxna waxay waxba yaraata ma jiraan annaga lix gobol baa noo dhisan madaxweynahoodaan ahay sida laygu doortayna waad garan kartaa marka arrintaas waa arrin u taallo waayo runtii hay-adaha dawladda iyo maaragtay cidda doorashada waday hawsheedii marka qoraallo badan baa la isdhaafsaday awaamiir badan baa jirtay marka waxaas oo dhan waxa weeye dawladdaa ku shaqo leh laakiin annaga mana khuseyso lixda gobol madaxweynahooda oo sharciga oo aniga guud maamul dhisan korkiisa nin maamul ugu dhisa haq ma ahan marka arrintaas arrin maaragtay annaga saameen ugu yeelanaysa ma aha madoobe nuunow sawma muuqato shariif xasan sheekh aadan inuu yahay ninkaa siyaasad fog ninkaasoo lama odhan karo beesha caalamka waxa lagu tilmaamay ayaa wadata hade runtii waxa weeye horta beesha caalamka waa midda inta badan ay qarabeyso maaragtay dalka oo dadkana isku horkeenayso waay runtii magacaas duwan baa wax kasta lagu beenayaa shaksi ma dawladna ma aha waa maaragtay magacaas daboolo marka waxa weeye meeshay doona ha geystaan laakiin shacabkii halkiisu joogaayo in la maamulona waa loo baahan yahay aan u arkay shacabka ayaan haystaa aniga sidaasaan kuu fahmay aada iyo aad shacabkii koonfur galbeed wuxuu doo oo dhistay maamul lix gobol ka kooban muddo sagaal biloodna anaa hadda madaxweyne ka ah beeshaa kaasheegaysa iyo dawladda iyo kuwa maaragtay gafanayaala baana hortaagnaa oo runtii oo shacabka rabitaankiisa hortaagnaa kasoo horjeeday laakiin shacabka weli waa taagan yahay waa taagan yahay muqushiisina waa cad yahay foosi doonta oo adkaan doonta haddii aan leedno madoobe nuunow lix gobol baad sheegataa inaad maamul u tahay baydhabo maantana mid lagu dhisay saddex gobol buu sheegtay labadiinaba ma muuqato degmooyinka iyo xarumaha kale ee goboladaasi kale cid idinka taageertay oo isku soo baxday soo looma arka dad yar baydhabo inaad ku haysataan oo weliba in si hoose wax loo siiyo kuwa oo isku soo baxya dhigaya shaksiyan maamulkaada taageeraya haddaad hawgaal tahay doorashadayda markay dhacday dalka gudihiisa iyo dibadiisaba maamulkayga sidii loo taageeray maamul loo taageeray dawladda dhexe looma taageerin taas waa markhaati madoonto waaye marka runtii taas jawaabteeda shacabka ayaa bixiyay horey u bixiyey annagana waa ku kalsoonahay shacabka kalsoonidiisana waan haysanaa waxa aan ku joogno oo aan ku taaganahayna waa rabitaanka shacabka dhanna ugu leexan mayno shacabkan marnaba runtii lama soo marsin karo wax saddex gobol la yidhaahdo waayo wuxuu degan yahay min saskaboni ilaa maaragtay birda eel birdame la yidhaahdo inta udhexayso soomaali oo dhan baana degan qabiil ma aha waxa aan ka hadlaayo dhulkaasi aad sheegatay laakiin axmed madoobe ayaa sheegtay inuu madax u yahay axmed madoobe waa run maamulkiisa meesha waa joogaa kuwa hadeerta aad sheegaysa oo beesha caalamka unbaa abaabusheasna laakiin dhibaatada ka taagan oo shacabka maanta haysata adaa markhaati ka ah marka meel walibana noocaas oo kale lala rabaa waxaa laga rabaa midkaas oo kale in ummadda lagu sallamo labada maamulba kan hadda baydhabo maanta lagu dhisay kan axmed madoobe beesha caalamka ayaad u tiirinaysaa madoobe nunow maamul iskama socdo dalka kuwa ka jira ee maamul goboleedyada un rag unbaa taageersan ama dal idinku yaa idin taageeraya bal noo sheeg annaga waxaana taageerayaa dadka dalka iskale oo degan oo shacabka ah baana doortay asagaana ma taageerayaa dawladdana way ku qasban tahay shacabkeeda inay raaco marka insha allahu tacaala dambayntii kan shacabka ayaa noqon doontaa natiijada ugu dambaysa taasaana soo bixin doontaa taasaan la qaadan doonaa waana wada arki doonaa haddaan nool nahay sidee ugu wada shaqayn doontaan labadiina maamul baydhabo wallahi ma filayo inaan ku wada shaqaynayno sababtoo ah n shacabkii oo hawshaasayto qaban lahaa amasena loo shaqayn lahaa waa midka lixda gobol marka
mid un baa kusoo haraya magaalada absolutely haddaad adigu noqoto kan ka baxaya ka waran haddiiba shacabka taas doorto waxba kama qabo tan kale in ah, shariif xasan sheekh aadan inuu wadahadal kula soo hadal qaaday maxaa ka jira Eh, runtii waxa weeye bishaan hadda aan ku jirno shanteedii ayaa heshiis ama go-aan qorshe nabadeed iyo qorshe maaragtay wadahadal gugashiisa aan fidinay annaga maamul ahaan koonfur galbeed waxaana goobjoog ka ahaa een, xildhibaanada qaranka qayb ka mid ah oo wafdi halkaan joogay marka waxaan soo bandhignay cid kasta oo maamulkeena kasoo horjeedo ama sida aan ogoleen ama wax ka qabto inaan la kulmayno soona dhaweynayno wada hadlayno isku dayayno inaan ku qancino maamulkan iyo mabaadidiisii taas mid annaga aan soo bandhignay bay ahayd waxay noo soo gudbiyaan n shariif xasan iyo gruubkiisii inay soo dhaweynayaan wadahadalka fasiga ah waan is aragnay waxaana isla soo qaadnay laba point oo keliya kow baan soo dhaweynaynaa wadahadalkii koonfur galbeed lixda gobol labo waxaana een, soo jeedinaynaa in inta wadahadalkaas uu socdo markuu bilowdo wixii ka dambeeyo in wixii carqalad gelin karo laga maaragtay een, ah, laiska ilaaliyo waa tahay madoobe nunow intaas intaasuu ka koobnaa wadahadalka madoobe nunow annagaan annagaana gubasha fidinay annagaana maaragtay u bandhignay shacabka madoobe nunow markii adiga lagu dooranayay xubno oo shisheeye ayaa doorashadaada ku sugnaa kan maanta shariif xasanna sidoo kale magaalada baydhabo ciidan etoobiyaan ayaa joogo oo waxaa muuqata inay isku kayfirsanayaan labada maamul iyo dadka halkaa lagu laynayo soo ma muuqata in waxa labadiina maamulba isku diraya ee wata shisheeye inay yihiin wallahi aniga waxaan aaminsanahay een, hoggaan xumo iyo nidaam xumo iyo maaragtay een, ah, een, dadnimo xumada annaga nagu jirto soomaalida haddaan nahay ayaa sabab waa marka horeyso inaan ka qabsano marka een, maxaa la yidhaahdaa kiisa daryeelaa tu kale ku dara marka inaan annaga ka sugno een, shisheeye inayna kala dhiso inay maarag wanaageena ka shaqayso annagana dad waalan oo kale in la celceliyo waa nasiib daro marka aniga waxaan dhihi lahaa shacabka inuu isku tashado oo aayihiisa ka tashado oo ummadda een, iyo ciidamada shisheeyana shacabka maaragtay ay u shaqeeyaan ayaa ka wanaagsan inta ayaga aan wax kusugi lahayn ama aan dhihi lahayn ayagaa isu kaandiraya ayagaana qasaya annaga ayagaana yeelaya intaan dhihi lahayn annaga teema inaan ku wada tashano annaga danteena aan garanno ayaa ka wanaagsan aan qabo aniga